bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha dah dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay tii aan ka soo laabanana way xagga war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuuray soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryal wacan ma haystaan ina kalaadayuuban acul baa loogu dawgalay
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan oo habeennimada sabtihii sii baxayso xadda ayna soo gelaysaa taariikhdan waxay ku beegan tahay sideeda bisha koowaad ee januari sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qadan doono odinkan aad ku dhegeysan doontaan hadduu eebaa raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona shirka golaha waatashiga qaran ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo sidii loo sixi lahaa qadadaadkii markaasi ka dhashay doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa ka socda magaalada muqdisho maalintii shanaad ayuuna galay dhinacyadu ayaana si weyn ugu doodaya sidii ay iskugu raaci lahaayeen jadwal dhammaystiran oo markaasi la mudeeyey xillig doorashada lasoo gabagabeynayo iyo qodobada ay ku midaysayiin xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in gabagabo u marayo maalmaha soo socdana ay warmuurteed ay ka soo saari doonaan haddaba wararkii ugu dambeeyey shirka golaha waatashi qaran ayaan soo gebi doonaa saaxiib yaal waxyaabaha maanta ee dhinacyadu markaasi ay ugu wada hadleen ayaa barnaamijkeena wareega ku dhegeysan doontaan sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona guddoomiye hore ee baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa si adag uga hadlay xaaladda maanta dalku uu ku sugan yahay iyo qaabka uu villa soomaaliya uu ku joogo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo muxdiradkiisu dhammaaday
waa xaalad udub ah oo aan weligeed soomaaliga soomaali intay soo jirtay dowladnimada qaadatay aynan weligeed soo marin weligeedna ma soo marin haddii aan ku royahay madaxweyne jamhuuriyadeed oo xilkii ka dhammaaday oo weli xafiiskiisii fadhiya muddo sanad iyo dheeraad ah sanad kusii socota ku dhowaad weligeedna ma soo marin barlamaan soomaali yani barlamaan xilligiis dhammaaday kii kale aan la dooranin muddo ilaa ka badan hal sano ku dhow yani lix bilood doorasho socoto aan dhammaanayn
rofesorka oo si adag uga hadlaya xaaladaha dalka ayaan caawa barnaamijkeena wareegga wararka dalsan kugu soo gudbidoonaa saaxiibaal idinkan aad ku dhegeysan doontaan hadduu ay bahraali ka noqdo sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka ah oo aan caawa idinhaynaa taliska booliiska degmada guraceel ee gobolka gaduud ee soomaaliya ayaa digniin adag u diray dhallinyarada isticmaasha baraha bulshada oo siyaabooyin kala duwan ugu faafiya wararka iyo qoraalada iyo waxyaabo markaasi anshaxa ka baxsan waan soo gubi doonaa taliyaha saldhigga booliiska degmada guraceel cusmaan cali xuudey oo arrintaas si adag uga hadlaya ayaa barnaamijkeena caawa wareega ku dhegaysan doontaan shalay waxaa si weyn loo hadalhayay magaalada muqdisho iyo guud ahaanba soomaaliya go-aankii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu markaas ku sheegay in dalka imaaraadka carabta loo celin doono lacag laba waa markaasi ku dhow toban milyan oo sanadkii laba kun sed iyo tobankii dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku qabatay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho taas oo dowladdu sheegtay in markaasi sifa sharciga aan waafaqsanaynaha ama sifa sharci darro ah dalka loo soo geliyey islamarkaana dowladda ay gacanta kuhaysay muddadaas hase yeeshee ra-isul wasaaraha ayaa raaligelin siiyey dalka isutag imaaraadka carabta wuxuuna carabka ku dhuftay in lacagtaas dib loogu celin doono kadib markii shalay ay gargaar ay soo gaarsiiyeen magaalada muqdisho xaaladda abaaraha ka jirna ay ugu deeqeen haddaba go-aanka as ra-iisul wasaaraha ma yahay mid saxan maxaase ka dhalan kara xilli khilaaf ku dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu weli cirka isku shishareeraya islamarkaana aanan jirin cid dhexdhexaad ah markaas dhinacyadu cid kala dhexgelaysa xusuusta imaaraadka carabtan ee soomaaliya maxaa markaas ay dhinacyadu ka aaminsan yihiin dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee soomaaliya xilligan
imaaraadkuna waxa weeye in soomaaliya heshiiso oo dowlad dhisato waa dadka aan rabin bay ka mid yihin waa cadow soomaaliyeed
falanqeyn arrintaas ku saabsan caawa barnaamijkiina wareega ayaan kugu soo baahin doonaa oad ku dhegeysan doontaan kulan lagu hadlayay ammaanka garoonka diyaaradaha aadan cadden waxaa lagu qabtay muqdisho dhinacyadu markaas ay quseedo saraakiisha ammaanka garoonka diyaaradaha aadan cadden muqdisho iyo wasiirka gaadiidka duulista kulan ay arrimahaas ugu hadlayeen ayaa caawa idiin soo gudbi doonaa oo aad barnaamijkiina wareega ku dhegeysan doontaan guddiga waa guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka hiiraanna waxa ay markaas ay soo bandhigeen xaaladda abaaraha ee gobolka ka taagan ayadoon guddoomiyaha gobolkaas cali jeeto cusmaan oo dowladda dhexe uu ku eedeeyey in xaaladda gobolka ka taagan ay inaha markaas ay ka daboolinayso sida hadalku dhigay barnaamijkeena caawa waa idinkugu soo baahin doonaa qodobadaasi wixii soo kordha ayaad maqli doontaa saaxiib yaal waa markaasi farsamadu waa cabdicasiis salaad mire anigoo cabdinaasir maxamed maxamuudna barnaamijka waa soo saara halkaan idinkala socodsiin doonaa kusoo dhawaada
soomaaliyay waa digniin kama dambayseene dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalaginoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuulaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dii
hagaagsaxbeel habeen wanaagsan ayaan hawdanka ayaha barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee haddalsana magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudageli doonaa qodobo kala duwan raac barnaamijkan aad kusoo maqsheen ayaa inoo soo socda waxaasu ku bilaabeynaa shirka golaha waatashi qaran ee looga hadlayo doorashada iyo sidai markaasi loo sixlaa qadaad ka jira in dalka doorasho markaasi waqti cayiman dhinacyadu ay isku raacaan islamarkaana lasoo gebagabeeyo ayay markaas ugu doodayeen shirkooda golaha waatashi qaran waxaana ka qaybgelaya shirka madaxda maamul goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug hirshabeelle gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxaana shir gudoominaya ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waana maalintii shanaad ee dhinacyadu ay teenada afazoon ay ku kulmaan ayna uga hadlayaan xaaladda soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka shirka golaha waatashi qaran ee ka socda magaalada muqdisho ayaa maraya heer gebagaba ah iyadoona horumaro laga gaaray oo arrimihii markaasi laga wada hadlayay waxaana la filayaa in dhowaan lasoo gebagabeeyo sida uu warbaahinta maanta u xaqiijiyey afbayeenka xukuumadda ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimu oo shirka kadib warbaahinta la hadlay
madaxda golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed maanta oo sabtiya waxa ay sii wadeen kulamadii ay eh, ka lahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka Eh, shirka maanta uu sida caadiga ay shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble Eh, waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland eh, galmudug madaxweynaha hirshabeelle madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ana duq magaalada muqdisho Eh, dhammaan madaxdu waxa ay si qoto dheera ay uga hadlayeen oo ay usii wadeen inay eh, ka munaaqashaadaan ajendayaashii horyaalay ee ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo amniga Eh, hadda shirka waxa uu marayaa meel gabagaba ah madaxduna eh, waxa ay eh, isfaham buuxa intooda badnaa ay ka gaareen qodobadii ay ka wada hadlayeen ee ajendaha ugu jiray shirka waxaa la filayaa haddii aad baydmo in eh, maalmaha fod ee nagu soo hayo uu soo gabagaboobo iyadoo ay ka soo bixi doonaan natiijo wax ku oola Ee, waxaana sida muuqata madaxdu marka aad fiiriso sida ay arrimaha ee, saraaxada leh ay uga doodayaan la filayaa in shirkan natiijadiisu ay noqoto mid ee, horseeda doorasho hufan oo dalka ka dhacda ee, isla markaana ay ee, waqti kooban oo la waqtiyeeyey
kaasi wuxuu afayeenka xukuumadda ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimu uu wararka ugu dambeeyey shirka golaha wadatasha qaran maalintii shanaad muqdisho markaasi ka socday dhinacyadan ugu doodayeen xaaladda doorashada amniga iyo si markaasi la iskugu dheelitiri lahaa qodobada ha- xasaasiga ah ee laga keenay dacwadda iyo buuqa ee ku- ee ku saabsan daafurnaanta ka jirta doorashada xildhibaanka golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya hase yeeshee dooda ah in amniga lagu wareejo ra-iisul wasaaraha ayaa ahayd dooda ugu adag ee shirka maalmihii lasoo dhaafay loogu hadlayay dhinacyadun ay isku mari waayeen taas oo markaasi loo arkay caqabada ugu weyn ee shirka oo ah markaasi dhaqaaqi karan haddii aan lagu gudbin qodobka amniga oo tilmaamaya cid mas-uuliyadda lagu wareejinayo maadaama madaxweynuhu uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida hase yeeshee wasaaraha ayaa markaasi la sheegay in uu ku adkaystay in amniga guud dalka asiga loo hoosgeliyo hase yeeshee madaxda maamul goboleed ayaana arrimahaas ku kala qaybsamay shirkan wuxuu uu halis ugu jiray in gebi ahaanba lagu kala tago hase yeeshee eh, isku soo laabashada shirka maanta ayaa dhinacyadu ay qodobkaasi la sheegay inay si dhow ay ugu gudbeen beddelkeedana ay diiradda saareen qodobadii ay midooda musharaxiinta ururada bulshada rayidka u jeedeen talooyinka ku saabsanaa daafurla-aanta ka jirta doorashada haddaba wararka ugu dambeeyey ayaa soo baxaya ayaa sheegaya in dhinacyada ay isku afgarteen in amniga lagu wareejiyo amisom oo labada xafiis markaas ay kala joogaan markaasi ay waardiye ama markaasi ilaaliye ay ka noqdaan waa xoogaha iyo macluumaadka ugu dambeeyey shirka golaha watashiga qaran dhinacyada ku dhow dhow caawa laga soo warinayo een laga helayo in amisom amniga ay markaasi ay la wareegto inkastoo weli war rasmi ah oo murmurtiyeed arrintaas ku saabsan aysan soo bixin hase yeeshee xukuumadda ay sheegtay maalmaha soo socda murmurtiyeed markaasi laga soo saari doono waase xoogaha hordhaca ah ee markaa la helayo weli barnaamijka wareega ayaad dhegeysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliya aadna kala socotaan
ogeysiis muhiim ah isbitaalka somaali sudanes waxa uu ku wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda in isbitaalka ay ka shaqo bilowday dhaktar hiba aadam axmed oo ku takhasustay daweynta iyo qallimada cudurrada haweenka haysatana shahaadada b h d dhaktar hiba waxay khibraddeer u leedahay xanuunnada ku dhaca dumarka sida qallimada burooyinka minka caadawareerka sixidda hormoonnada iyo daweynta infekshinka sidoo kale isbitaalka somaali sudanes waxa uu ku wargelinayaa bulshada in isbitaalka uu ka shaqo bilaabay dhaktar cali saarim oo ah dhakhtar ku takhasusay daweynta iyo qallimada xanuunada ku dhaca indhaha lehna khibrad ka badan toban sano adeegyada uu idin hayo dhakhtarka waxaa ka mid ah caabuqa ku dhaca indhaha xasaasiyadda ku dhacda indhaha biyaha indhaha ku furma bareesharka indhaha ku dhaca caadka indhaha daboola hilibka isha soo fuula daweynta iyo cabirka ookiyaalaha aragga fog iyo midka akhriska qallimada iyo toosinta indhaha qalloocan wixii faahfaahina fadlan kala xiriir laba afar toddoba ama eber lix hal saddex saddex iyo labaatan soddon iyo saddex soddon iyo saddex
qabii hore barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saaraad ee hadalsin magaalada muqdisho degeysanaysaan haddaba iyadoo weli shirka uu socdo aan la soo gabagabeynaa si heshee sida xukuumaddu ay maanta ku dhawaaqday maalmaha soo socda lasoo gabagabeyn doono war murteedna laga soo saari doono qodobada la isku raacay iyo sida markaasi jadwal cusub oo doorasho dhinacdu ay soo saari doonaan waxaan loo badinayaa in jadwalku uu noqon doono mid lixdan cisho lagu soo jaangooyo islamarkaana aysan dhaafin muddo lixdan cisho ah in dalka gebi ahaanba doorashada golaha shacabka iyo ti madaxweynahaba lagu soo gebagabeeyo dhinaca kale waxaa hababara socda markaasi doodaha ku saabsan in khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cirka isku sii shareeraya islamarkaana aan weli xalkeeda la gelin islamarkaana sidaan loogu sii dhaqaaqi karo haddii aysan dhinacyadu xal kale aysan la imaanin maxaa dhici kara dhinaca kale go-aankii ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooblo uu shalay uu raaligelintu ugu siiyey dalka isusag imaaraadka carabta kadib markii ay deeq markaasi ay soomaaliya soo gaarsiiyeen oo markaasi ay ugu talagaleen abaaraha ka jira soomaaliya in qaybo badan oo ka mid ah ku dhuftay in gargaarkaasi la gaarsiiyo ayuu wasaaraha sheegay in wixii dhacay abril laba kun sideed iyo tobankii lacag markaasi lagu qiyaastay ku dhawaad toban bilyan ee dowladda federaalka ay ku qabatay garoonka diyaaradaha aadan caddeyn magaalada muqdisho xilligaasna waxay sheegtay in sifo sharci darro ah dalka lagu soo geliyey qalqal amnina markaas la rabay in la geliyo dalka lacagtaasina lagu dhibaateeyo dowladda markaasi waxaa xukuumadda xilligaas mas-uul ka ahaa wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre wasaaraha ayaana sheegay shalay in markaas lacagtaasi dib loogu celin doono dalka ustag imaaraadka carabta waxaa durbadiiba xalay walaac xoog la arrintaas ka muujiyey oo ka hor yimid madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo oo warqad ka soo baxday xafiiska madaxtooyada lagu sheegay in rain markaasi ama lagu ogeysayay bal wasaaraha iyo cidda kale ee qusheysa iyo guddoomiyaha bankiga dhexe in shaqsi waa sida hadalka u qornaaye uu meel cidlaa ama markaasi meel gooniha ka hadla uusan bixin karin lacag markaasi markaasi sifo sharci daraha dalka kusoo gashay isla markaana aan laga bixin karin bangi dhexe ee dalka sida uu madaxweynuhu ku amray guddoomiyaha bangi dhexe ee soomaaliya haddaba go-aankaasi maxaa kalan karaa masii xumeyn karaa khilaafka ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha see bay ahayd in ra-iisul wasaaruhu u maro maadaama wasaaradda arrimaha dibadda ay jirtay falanqayaashu ayaa sidaasi u doodaya ayaa markaas waxay u dhigayaan in arrintaas ay ahayd qalad weyn sida markaasi uu hadalku dhigay injineer xasan sahaal oo ka mid ah golaha aqoonyaanada soomaaliyeed islamarkaana si weyn uga hadla siyaasadda soomaaliya ayaa sii gorsii horreysay caawa weydiiyey su-aashaas iyo su-aalo kaloo ku saabsan go-aanada shirka golaha watashii qaran wax markaasi laga filan karo xilliga doorashada ay ku jaangoon karaan
horta waxaa weeye ummadda soomaaliyeed waxaa weeye waxa waxaa kaliya oo u daran maanta doorashadaas in la gabangal in doorashadaas la dedejiyo lana sameeyo laguna waxa la heshiis lagu wada yahayna uu ka dhaco xaqiiqadu runtahay waxaa weeye midda waddankan dalkan iyo dadkan u danta ah in doorashada go-aan laga gaaro wakti go-an oo cayiman la bilaabo wakti go-an oo cayimanna uu dhammaado si degdegana loo sameeyo ayaa imbartantiiyo laguna heshiiyo ummadda soomaaliyeed ama madaxweynaha soomaaliyeed madaxweynayaasha soomaaliyeed ee gobollada iyo ra-iisul wasaaraha oo arrintaas iyagoo hadda xilku ka saaran yahay in ay arrintaas gabangabeeyaan ayaa important ah
waayahay hadda waxaad waxaa weeye wakti dheeraaday iyo lix casuu dhaafay iyo toddoba casuu dhaafay waxay tahay ma jirto hal sano iyo bar baa la sugahayay oo hadda bar bay ku dhowdahay intaasba waa la sugay marka toddoba casho iyo lix casho iyo sideed casho iyo wax la mid ah ama toban casho oo shirkaas aan lagu kala tegina si go-aan looga gaaro shirkaas go-aan laga gaaro taasaa important u ah dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo caalamka iyo ciidaba taasaa important u ah
waan gartay marka ma laga gudbi karaa khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha asigoo taagan in sidiisa looga dhaqaaqo doorasho ma dhici kartaa oo hadda jadwal cusub haddii lasoo saaro dhinacyada isku raacaanna waktigii loo asteeyey maku qaban karaan
wallaahi waxa weeye waa dhici kartaayo waxa weeye haddii sharciga la isticmaalo ee aan wax sharci darraa aan la isticmaalin ee sharciga la raaco waxa weeye dalkaani waxa weeye baarlamaankii sagaalaad xeer hoosaad uu sameeyey baa jiro mayfaan in aad difad loo hadlana maaha waxaa anigu bilifgaraysanahay waxyaalaha laysku haya in laysku hortao maaha wadanku wuxuu leeyahay amni ciidamo qalabsiguu leeyahay ciidanka qalabsiga kasugaha wuxuu hoos tagaa madaxweynaha madaxweynuhuna waxa weeye ilaa doorasha timaado oo asaga la bedelo hadda madaxweynuhu weli waa asaga madaxweynaha ra-iisul wasaaruhuna waa ra-iisul wasaarihii kuu magacaabay maysan waxa weeye marka shaqada waa la kala leeyahay waxa weeye shaqada waxa weeye was wasiir ra-iisul wasaaraha wuxuu responsibility ka yahay doorashada dalka kan iyo amnigeeda isaga mas-uulka ah haddii loo daayana waxaan qabaa oo go-aan ay ku gaaraan in la dadejin karo laguna maujeedaa lagana gaari karo wixii dalkan ugu baahnaa oo ahayd doorashada dalka oo la dedejiyo madaxweynuhuna inuu arrintaas ugu dhaafo sida uu ogolaaday siduu hore u ogolaayo haddana faraha uga qaado ayaa important ah waayahay waxaa si weyn qodobka maujeedaa amniga qalabka ciidanka qalabka sidana weli waxaa ka mas-uula madaxweynaha yaan la isku qaldin anu sidaasaan u arkaa
injineer waxaa hadda si weyn layskugu hayaa wararka ku saabsan khilaafka madaxweynaha oo hadda habeen markaasi dhaaf madaxweynaha xafiiskiisa warqada ugu soo baxa oo dhinacyada wasaaraha ku wajahan marka habeeno kooba ugu dambeysay ama xalay baan raado warqad lagu hakinayo uu ku amrayo gudoomiyaha banki dhexe in markaasi lacagihii imaaraadkii sanad laba kun sideed markii laga qabtay marka khilaafka arrintaas ma sii xumeyn kartaa xiriirka udhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo iyo madaxweynaha maadaama wasaaraha uu raaligelin uu siiyey dalka imaaraadka uuna sheegay in lacagihii dib loo soo celiyey ama dib lagu celin doono horta bio horta waxa weeye imaaraad iyo imaaraadku waa kuwii sidaa ogeyd dalka yaga kan dhibaatada ugu badan dadka ku samaynayo bay ka mid ahaayeen imaaraadkuna waxa weeye in soomaaliya heshiiso oo dawlad dhisato waa dadka aan rabin bay ka mid yihiin waa cadow soomaaliyeed ma ahan ayaa keliya carab oo dhan baa cadow ah annaga dariiqa naloo soo maro oo cadowtinimada oo naloo soo mara ayaa wuxuu yahay carab oo ah sababta nool kuu soo marayo dawlad islaama iyo dad shacab islaama ayaa ku nool dalkan taas ayaa mawjada reer galbeed oo aan rabin ay u soo maraan marka dalka soomaaliya waxa weeye saaxiib ma leh gaara waxaa ugu dhow dalka turkiya ummad kale oo saaxiib la ah ma jirto runtaan kuu sheegaya haddaa isleedihiin carabi waa muslim carab shacab muslima ay leedahay dawlad muslima ma leh sababtaasaana keenayso in naloo soo mara dariiqa naloo soo mara inuu noqdo marka anugu waxaan qabaa ra-iisul wasaaruhu inuusan ku mashquulin dawlada shisheeye oo carbeed ee uu ku mashquulo dalkiisa sida uu doorasho u gaarsiin lahaa wuxuuna sharaf u ah dalkiisa oo doorashadiisa uu soo gabagabeeyo oo uu dhammeeyo ayaa sharaf u ah xaqiiqadaan kuu sheegaya mogta magac buunay magac buuna ku yeelanhayaa intuu adduunka jiro dalkan taariikh gooni ku yeelan doonaa laakiin dal shisheeye waxa weeye taariikh ku yeelan maayo xaqiiqadu waa taas wey madaxweynaha dalka kamina waxaa laga rabaa in uu sida uu ugu dhiibay ra-iisul wasaaraha doorashada iyo amnigeeda inuu u daayo haddii uu calaf u leeyahana waa soo noqonaya hadduusan calaf u lahayna soo noqon maayo oo mid kale cusub baa imaanaya anigu taas ayaa bilaskaraysana
waan gartay marka tallaabadan uu ra-iisul wasaaraha u qaaday in raaligelin uu siiyey dalkii imaaraadka carabta oo lacagti uu sheegay inuu dib u celinayo madaxweynuhu uu leeyahay shaksi uu meel uu ka hadlay laguma celin karo lacag sifa sharci darraa dalka kusoo gashay oo lagu qabtay marka xiisada weliba cirka baa iskusii jareeraysaao marka tallaabada xigta maxay noqonaysaa dhinacyadu ay qaadayaan mar hadde waxa weeye anigu waxaan ku yidhi haddii sharciga loo soo noqdo ra-iisul wasaaruhu taas waxa weeye haddii uu sidaas samaynhayo wuu ku qaldan yahay saxna kuma ahan waa arrin qaldan oo aan u lahayn asagana sharaf u lahayn mas-uuliyadda uu saaran maanta la saarana aysan taas ahayne ay tahay dalka kan doorashadiisa iyo sida uu uu uga gubgaari lahaa weeye waxa uu mas-uuliyadda ka saaran tahay waxa weeye dalka imaaraadka oo aad ka hadlaysid war dekedihii soomaaliya ayuu gatay ayuu ayuu degay isaga oo dar ayagu hunguriraadisa isagoo xiriir la xiriir la samayna ayagu xiriir la samayna waxa weeye dalka kan imaaraadka lagu leeyahay ma ahan dal soomaaliya horumar u rabo ma ahan dal doonayo soomaaliya oo degan inay timaado may maqlaysaa marka inuu ku mashquulo lacag la shalay laga qaaday iyo arrimo kaleete aniga iyo anigu kollay uma arka inay wax sax tahay ha- hadduu qaldan yahay taas waxaan u arkaa inay tahay wax qaldan haddii qaladba jiro wax qaldan baan u arkaa waya Waxaa waxaan mas-uul- weydiinaya waxay tahay ah.
marka maxaa ku qasbaya in ra-iisul wasaaruhu uu garoonkii uu tago arrintaa warbaahinta si toos ugu sheego miyaysan jirin wasaaraddii arrimaha dibadda ayaa ku filneed baa layidhi in warqad ay dirto arrimahaasi ay ka hadasho danta ku de jirta waxa wasaaruhu weeye halkaa taga qofku maxay markuu qofka marka uu khaladka uu samaynayo macnaha inaad khala- waa arrimahaasoo kaleete xumaati aad u samaysid madaxwaaye madaxweynahaadii aad u samaysid ama dalkaagii aad aad waxyaalo kale oo qalada u- u gashid taas adiga ayay dhib kugu keenaysaa dalka kan waxa iyo iyo iyo dalkaaga marka anigu uma arka taas inay wax saxa tahay waxaan u arkaa ra-iisul eh, ra- ra-iisul wasaaraha mas-uuliyadda maanta saaran oo laga rabo waa dalka kan amnigiisa doorashada iyo doorashada doorashada iyo amnigeeda way waxa ka saaran inuu dedejiyo taas baana keeni karto dalka kani inuu nabad kusoo noqdo madaxweyne cusub la doorto in madaxweyne la doorto iyo dal iyo hoggaan kale in la doorto taasay ku imaan kartaa madaxweynuhu waa joogahayaa maxamed cabdullaahi farmaajo haddii doorashadu dib usii dhacayso wuu sii joogi doonaa haddii ilaahay u alfana waaba soo noqon doonaa marka waxa weeye anigu in lagu mashquulo eh, waxyaalo kaleeta ama dalal shisheeya ama ummado shisheeya dalka kan an- waxaa iskale ummadda soomaaliyeed baa iskale iskama lahan arab iskama lahan iskama lahan reer galbeed iskama lahan iskama lahan dowladda noogu dhow oo turkiya iskama leh waxaa iska leh shacab soomaaliyeed waa ciid soomaaliyeed waa calan soomaaliyeed nabadgelyadiisa in sidii uu dowlad ku noqon lahaa ama doorasha ay ku dhici lahayd ayuu responsible ka yahay lagana saaray gacanta haddii lagu faragelinahayo wuu ka hadli karaa wixii kale oo faragelin wuu ka hadli karaa ra-iisul wasaaruhu laakiin intaas buu mas-uul ka yahay hadda dejiyo anigu taasaan leeyahay madaxweynuhuna faraha ha ka daado arrintaas uu wareejiyey ha ku ha u daayo si dalkan uu- uu uga badbaado dhibaatada uu maanta ku jiro
waan gartay midda hadda aad sheegtay in wasaaruhu ku wareejiyay inuu faraha ka qaado waxaa intu badan wasaaruhu ku hadlayaa madaxweynaha inuu faragelin ku hayo nidaamkii doorashada hanaanka u socoto guddidii marka eedda loo jeediyey madaxweynaha sooma muuqato maadaama aan aragna markii guddidii xalintii iyo guddoomiyihii guddiga heer federaal ee doorashada la kala eriyey in madaxweynuhu uu durbadiiba walaac iyo saameynteeda uu ka muujiya arrinta
waxa weeye eh, haddee waxa weeye doorashadu si kastoo ay ku socon karto marba haddii responsible laga dhigay eh, ra-iisul wasaaraha waxa weeye wixii qaldan waa lagala talin karaa iyada oo aan xanaaq ahayn iyadoo aan dhibaato ka lahayn ayaa waxaa la samayn karaa in lagala taliyo oo arrintaani wax ku socon maayo in la yidhaah laakiin waa in loo daayaa faragelinta loo loo daaya anu saasaan aam- aam- aaminsana aad baa awee umaadsan asagu asaguna midii saxda ahayd ee cadaaladu ku fadiday ee dalka kan uu mawjada doorashadiisa ku dhamaystir lahaa waa inuu ra-iisul wasaaruhuna iska saaraa isagoo aan mawjeeda eh, aan dal kale iyo dalad ummado kaleeta midna kala tashanahayn
shirkadda fatax general trading company waxay inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta wadna doonaya siyaado qamar maango ha qaata gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaata cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkada fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama ab storeka
halkan soo fadhiiso marxaba igahow farxadaada
caraf badanaa saabuunta white balance saabuunka weyn fred wasaqda jirka way ka dhammaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qurux fariid waa saabuun caan ka ah dunida fred marka aad white balance ku qubaysato ku maydhato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxan nadaafadeed fariid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balance saabuun iga dheh iska keen heekaartoomo fariid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay fariid saabuunta white balance yaan gurigeena laga waayin war fiican dheh fariidaa tahay saabuunta white balancena waa mid kaloo kuu keentay shirkadda sagal fariid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesalaris oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarrifka ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
qaybihii dhexe barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sacraadee haddalasun ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiibayaal guddoomiyii hore ee baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa caawa si adag wax uga hadlay xaaladda maanta dalku ku sugan yahay iyo qaabka uu villa soomaaliya uu ku joogo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo muddoxiliidkiisu uu dhammaaday islamarkaana iminka ay u buuxsantay muddo sanad ah oo markaasi xilka uusan sharciyan xilkiisa ama waqtigii loogu talagalay afar sanaad idlaaday hase yeeshee weli dalka doorasho la isla ogolyahay kama aysan dhicin oo madaxweyne bedela maan uusan imaanin baarlamaanka sidoo kale oo baarlamaan bedelna weli maysan bedelin baarlamaankii bedel lahaa baarlamaanka iminka jooga ee tobanaad inkastoo doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee bilaabatay dhowr xildhibaan la doortay tii aqalka sarena sidoo kale lasoo gebagabeeyay doorashada hase yeeshee hanaanka hadda ay wax ku socdaan ayuu aada u sulugay guddoomiyii hore ee baarlamaanka ee soomaaliya brofesor jawaari oo caawa shir jira inta ku qabtay xafiiskiisa asigoona markaas sheegay in ay tahay wax aad loogu xumaado dalka wakhtigan uu galo marxalad sidan oo kale ah waa wax aan hore u dhicin buu yidhi in madaxweynaha wakhtigiisu idlaaday oo muddo sharciga aan waafaqsanayn dalku uu joogo hal sano iyo ka badan iyo xukuumaddiiba waxa uuna yidhi waxa ay ka shaqaynayaan inaysa ahayn wax ummadda soomaalidan ugu jirta si ay shataa beddelkeeda ay doonayaan dhinacyadu jahwareenin iyo soo kalantay in dadka soomaaliyeed caqligooda markaasi lagu ciyaaro siduu hadalku dhigay brofesor jawaari oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan muwaadiniinta iyo shacbiga wax meelay joogtaan waa salaaman tihiin maanta waxaan jeclahay in eh, arrimaha qaarkood ay amaan maskaxdeeda ku wareegaya mowqifkeed inaan idin sheego iyo sidaan u arko aragtideed ay tahay inaan la wadaago xaaladda maanta dalka ka jirta ma aha mid laga aamusi karo waa xaalad ugub ah oo aan weligeed soomaaliga soomaaliya intay soo jirtay dowladnimada qaadatay ayna weligeed soo marin weligeedna ma soo marin eh, haddii aan ku rooyahay madaxweyne jamhuuriyadeed oo xilkii ka dhammaaday oo weli xafiiskiisii fadhiya muddo sanbi iyo dheeraad ah kusii socoto shalab kusii socoto ku dhowaad weligeedna ma soo marin barlamaan soomaali yani barlamaan xil- xilligiis dhammaaday kii kale aan la dooranin muddo ilaa ka badan eh, hal sano ku dhow eh, yani lix bilood doorasho socoto aan dhammaanayn Eh, waxa dahay, eh, nama soo marin waxaan- waa la yaaba in arrin horle waa ilaa yani golo wada tashi oo lix qofood ah ama toddoba qofood ah ku kooban oo ilaa sebtembar laba kun iyo sagaal iyo tobankii ilaa maanta socota wax oo had hal aan laga gaarina aan jirin waa arrin kale ugu baayan aanu soo marin waa magaciisi eh, hay-adihii oo marjaca ahaa oo ka mid yahay baarlamaanka oo ay ka mid tahay maxkamadda dastuurka marjaca haddii wax laiska- la- laiska khilaafo ama wax dastuuri ah maarata laisku qabsado kala saari lahaa oo aan meesha jirin yani barlamaankii oo si, si gaara loo, mil- loo milay ama ama loo, loo, loo dayactay loo gacan bidixeeyey oo iska socda shuruucdii doorashada oo lagu heshiiyey baarlamaanka gudbiyey ama wixii kala is-afgaraba ay ku heshiyeen dowlad goboleedyada iyo iyo xukuumadda federaalka oo ayadan laftirkeeda aan eh, ay ku heshiiyeen aan laakiin la fulin ayadan meeshii meeshii jirtaa arrimaha hadda socdan haddaad u fiirsato waxaa weeyaan dastuurkiina dibaddaa looga baxay oo dastuur laguma dhex jiro qof walba siduu rabo u sheegtaayoo anigoo arkay qodob hiblaa anigoo arkay qodob hiblaa iska yidhaahdaa waan iska socdaa dastuurkii waa laga baxay shuruucdii waa laga baxay dhaqankii waa laga baxay wada heshiisyadii la galay waa laga baxay xishoodkii iyo sariirkiina waa laga baxay marka intaa hadday dhammaato waxaa bilaabanaya waa yooyoytan iyo foodla isdirgays oo kale kuwa ka soo saara ku kala bixi sameynaya kuwa soo saara ku kala sameynaya waxaas dowladnimo ma aha nidaam dowladeedna ma aha ma ahan kii lagu dhaqmi jiray xoogaa haddaan dib idin celiyo si cibrad marata aan uga qaadano dowladda eh, duruufii ay soo martay soomaaliya waxaa ka soo qaadaa lixdan iyo afartii ayadoo doorashadii lagu jiro oo ololihii doorashooyinka u socda axsaab siyaasi ay tartamayaan ayaa xabashada dagaal lagu soo qaaday oo bareer ah oo oo biciis aan la kala gabanin oo kaararmaatiyaalka iyo xuduudka lagu soo galay waa laga dooday waa laga hadlay dibna looma dhicin doorasho dib uma dhicin iyo maxaa la yidhahdaa barlamaana lama dheerayn waxaa lagu go'aansaday in dalkana la difaaco doorashada ay socoto saasaan lagu soo maray dalka lagu soo gudbiyay lixdan iyo afartii waxaad ka- waxaa timaadaa aadan cabdulla cusmaan ay eh, laga guulaystay oo cabdirashiid cabdirashiid u guulaystay in uu maarata xilkii ka degay asagoo aan muddadiisa dhammayn maadaama shuruucda marka dastuurka markaa jiray iyo da- doorashooyinka xa- sharciga doorashada jiray ay ahayd hal bil ka hor intiisa xilkiisa dhammaanin in maarata doorashada madaxweynaha la qabtay ahayd waa la qabtay laakiin markii uu guulaystay eh, cabdirashiid uu guulaystay asagana weli xilkiisa ay ka dhiman tahay markuu arkay in kowda julaay ay soo galayso wuxuu doorbiday inuu asaga istiqaalad dhiibo ka tago eh, yani ka tanasulo si madaxweynaha cusub uu salaanta u qaato xoogga dalka u qaato oo ciidamada qalabka sida uu u qaato taasoo dhan waxay ahayd tusaalo lixdan iyo sagaalkii haddaad fiirisaan eh, israel baa lagu xantaa ama lagu sheegaa in maarata doorashada kushugashu ay samaysay taasi waxay dhalisay in madaxweynihii la dilo in maarata kacaankii eh, kacaanka uu ka dhasho military meesha qabsado ilaa hadda aafadii ma ma dhaafin ilaa hadda ay socoto ayaan soo marnay waxaad soo qaadtaa lixdan- eh, laba kun iyo laba iyo tobankii waxay ahayd eh, roadmap baa lagu socday waxaa doorashada magaciisa eh, doorashadii xil- yani xilkaasi ka bixidda ka bixidda maxaa la dhahay eh, ku-meelgaarnimada iyo iyo shuruudihii la dejiyo road- roadmapka la buuxinaya waxaa ka mid ahaa in eh, lixdaa yani lix qofood oo saxiixayaa lagu magacaabayay iyo tiim la abuuray oo doorashooyinka maamula iyo korjoogteen oo hay-adaha caalamka ay samaynayaan ayaa la sameeyey waxaa horseed u ahaa sheekh shariif iyo waxay ahayn eh, cabdiweli oo ra-iisul wasaare ahaa kulligooda tartamayeen labadaba waa laga guulaystay waxaa meesha kusoo baxay xasan sheekh oo markaasi aan meesha sheekadhaba ku jirin ayaa kusoo baxay maadaama nidaamka doorashada uu- nidaam uu dhacay haddana soo soco laba kun iyo lix iyo tobankii imow waxaa magaciisa eh, is tartamayay madaxweyne xasan sheekh iyo cumar cabdirashiid oo ra-iisul wasaarihiis ahaa labadooda madaxweyne u tartamayeen tartankii waa la galay yacni waxaa jirtay kudlad dhalatay oo musharixiinta mucaaradka ahaa oo uu ka mid ahaa madaxweyne farmaajo oo ka mid ahaa dadka mucaaradka ah oo u horseedaya xafiiskay dhowr jeer igu yimid aan toos aniga aan u maamuday wax alle waxay weydiisteen waa la ogolaaday meeshaan ka rar shirka waa ka rar imtixaanada geey waa la geeyey kaas ma rabno kan ma rabno kontaroolka hala suubi inta hala sameeyo qalmaanta halaga qaado okyaalaha laga fiisho marka yani xataa geedaha marka la codayna afkooda hala soo jeediy wax in uga same aan la ogolaanin ma jirto kaas ay tahay waxaa xasan sheekh waa laga guulaystay si nidaam leh waxay ku wareejiyey waxaana markaa kusoo baxay meesha madaxweyne farmaajo oo markaa ayaa xilkii ku guulaystay oo markaa mastaxaad ka soo baxay haddase say u muuqato say ila tahay waxa weeyaan waxaa la raadinahay waxaa weeyaan madaxtooyada iyo dowladda dowladda xukuumadda aan yidhahdo madaxtooyada iyo xukuumadda federaalka waxa ay rabaan iyo dowlad goboleedyada guddoomiyaasha aan yidhaahdo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada waxa ay rabaan waa isku mid mid walba wuxuu rabaa xildhibaano asaga taabacsan ama iyaga taabacsan inay soo saaraan marka waa baatil iyo baatil labada baatil labadaba baatil raadinayaan ma qurux badna waxaa meeshaan loo baahan yahay tanaasul tanaasul in la sameeyo danta guud ee soomaaliya waa ka weyn tahay danaha gaarka ee meesha laga fiirinayo intaas waxaan u sheeg- aan u sheegayn waxa weeyaan waa cibro in laga qaato laqad kaana fii qisihina cibra yani laga cibro qaato si kastoo aad usoo dadaasho oo gacan kurims aad usoo samayso oo xildhibaanaha kuractaabas aad usoo saarto yani xukunkan iyo jagadaasi allaa bixiya maaliku lmulki tu'ti lmulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يعني معها انك سوى لنا موين ارنتان الله وتا الله مش مرتا حكومه قفكي من شقوانا اكيس وعي من تاي مركا حدي ان ير ديك مش ku daato ama daqrba ha noqoto qof ku dhinto ama wax kale ay noqdo mas-uuliyiinta maanta joogaan in aakhira ilaahay hortiisa ay mas-uul ka yihiin ha la ogaado shacbiga ha loo turo allah ha laga cabsado tanaasul hala sameeyo arrintan sida ay ku socoto ma aha hala miiriyo anigu haddii aan markaa teyd haddaan ka soo qaado laba jeer ayaa la ii doortay si sharciga la iigu doortay inaan markaa hogaamiyo baarlamaanka soomaaliyeed marna baarlamaan federaalku ahaa marna golaha shacbigu ahaa tii ugu dambeysay tii ugu dambeysay anigoo sharciyan lay doortay taageero haysto taageero la-aanaan i haynin dhiiri la-aanaan i haynin dhul la-aan i haysanin ayaa waxaa weerar igu soo qaaday maxaa la dhahay si dhaqan gaara dastuuri ayla dhaqmay haddii aan laku reeyay laanta fulinta markii aan qiyaasay arrimaha aan fishay danta guud markaan fiiriyey iyo sharci daradan iyadoo jirto aan u jeedno ayaa waxaa ila habboonaatay inaan aniga ka tanaasulo anoo raadinayo in baarlamaanka uusan milmin uusan baabi'in ama dad kooban gacantuusan u gelin anoo ilaalinayay shardiga keliya aan markaa istiqaaladda ku xidhay waxay ahayd baarlamaanka oo fadhiyaan xilka ku wareejinayaa ee uma wareejinaya dowladda yani xukuumadda federaalka ku wareejin maayo sidiina waa yeela ilaahay waa igu garanteen alxamdulilah xilka saasaan kusoo wareejiyey waxaana diidayay jawaariyo kursi isku xijinaya ayaa hebel la daqray ama xildhibaan hebelow la dilay ama hebel baa qof shacbiga ka mid ahaa ayaa dhintay ku dhintay saas daraaddeed ayaa taasaan diidanaa alla hortiis inaan u hortagin ilaahayna waa igu soo badbaadin waana la yeelay marka dardaarkeedu waxay tahay walaalayaalow arrintan haddii alla kuu ron yahay kulligood waa la xallin karaa haddii rabitaan uu jiro haddii rabitaan uu jiro waa la xallin karaa waxoo dhan masalan waxaa ka soo qaada ayaamahan oo dhan hadda golaha tashiga waxaa laga murmaya aan ka akrinayay sheeg baraha bulshada aan ka akrinayay arrimaha amniga ha lagu wareejiyo lagu wareejin maya lagu wareejiyey maya waa laga wareejinaa waxaan la wareejinaya ama aan la wareejinaynin maxay tahay dastuurkaaba qeexaye waa la fiisho qodobka sagaashan iyo sagaalaad xarafkiisa fa ee dastuurkan oo annaka aan ogolaanay wuxuu noo sheegayaa haddii aan faqradaas keliya aan idin akriyo yani waxaa weeyaan xilka golaha wasiirada xilka golaha wasiirada waxaa ka mid ah dhaqangelinta waa xarafka fa ee qodobka sagaashan iyo sagaalaad xarafkiisa fa faqradiisa fa aan idhaahdo dhaqangelinta shuruucda sugidda nabadgelyada dalka iyo ilaalinta danaha dowladda waxaa u xilsaaran golaha wasiirada sidoo kale faqradda ga waxay dhehaysaa xilka golaha wasiirada waxaa ka mid ah magacaabidda iyo xilka qaadista saraakiisha sare ee dowladda marka waxa hadda la wareerin raadinaya wax kala ma ahee waxa weeyaan ee maarata wayba leeyihiin nidaamkii ha lagu dhaqmo dowlad yani xukuumad yani madaxweynahana ha u dhaqmo inuu yahay madaxweyne barlamaani ah uusan ahayn madaxweyne presidential ah oo sidka amerikaanka oo kale oo awoodiis ay barlamaan kala timantahay inuu dhaqmo ma aha xukuumaddana maarata inay maarata isbadaciifisa ma aha waxaa weye xalkeed inay qabso si dastuurka u qorayo marka yani muwaatiniinta soomaaliyeed dhammaantood waxaan u sheegayaa qodobka afartan iyo labo ee dastuurka kulligooda wuxuu yani waajib uga dhigayaa inay difaacaan dastuurka inay fahmaan qodobada ku yaal ayna difaacaan dastuurka iyo shuruucda dalka meesha ka jirto marka muwaatin u soo baxa ama u soo banaan baxa ama ka hadla sidiisa difaac uu difaacayo dastuurkana waa waajib dastuuri oo asaga leeyahay saa daraaddeed waxaan hadalkay kusoo gabagabaynaa yani ha laga xishoodo shacbiga ha laga cabsado allahu subxaana wa tacaala oo beritaga la xisaabtamayo yacni baatil iyo baatil tartamaya dalkan dan uma aha yacni baatil waaye waxa ay raadinayso xukuumadda federaalka iyo dowladda ee madaxtooyada baatil waaye waxa ay raadinayaan maxaa yidhaahdaa ilaa xad la gaaro qof muwaatin ah oo miisi ah aniga aan ka mid ahay inaan tartamo kurtiga xataa ima diidane madaxweynaha isoo diido oo gobolka oo maxaa ugu jira marka madaxweynaha dad hebela tartamaya musharaxa tartamaya maxaa ugu jira gobolada kale saas oo kale weeyaan waxaa weeyaan madaxweyneyaashiiba oo gobolada dhahayo maya hebel ma tartamaya hebelaa kursigaa loo xiray xaggee ka dhacday weligeed ma xataa kushabada hiisaan ma ahayn marka walaalayaalo waxaad yeelaysaan xoogaa ha laga xishooro dadka mulkigana ilaahbaa iska leh قل اللهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير سكي عن الارض وعايداسي سكة سؤال سنة قيطة وحي إلهي كو قدر موينة وحي كبضا مهليس وحي قال كو ديدن سكة سؤال يشي مهليس وحي قال كو سين عد كاي إلي كرتم جرتو حضرتك الله سبحانه وتعالى سكي عن هو الشيء وواضح وأمرت عن واحد مبدأ كو جري وحويان آيضا دهيسو الذين آمنوا ولم يلبسوا بإيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم المهتدون يعني haddii marka qofka wax hogaaminayo isaga uu dulmiga wado amni ma keenayo marka amni waxaa keenaya dadku maaragta iimaankoodana maaragta aan dulmi ku darin ayaa allahu subxaana watacaala u qadiraya inuu amni siiyo marka amnigan la raadinayo waxaa ka horeysa inaan dulmiga dhaafno dadka la dulminayo in la dhaafo nin walba arsaaqtiisa allah u qoray waxaad ka horjoogsan karto male waxaad siin karto male saa daraaddeed dulmiga hala joogo dulmi wax kalama taray adigana wuu ku dhibaya ummaddana wuu tidhibaya danta guudna wuu dhibaya aayaddaasaan u daliilaa in maaragta dulmi haddaad joojiso amni waa helay weliba ma aha keliya ilaahay waa kusii hogaaminaba laakiin haddaad dulmi wado yani waxaa weeyaan xaaladaada waa xaalad alla ay jirto ilaa magaciisa laakiin wax oo khayr lagaa sugaayo ma jirto insha allah khayr salaamu ullahi calaykum
barnaamijka wareegayana sidoo garan saaxiibyaal xisbiga wadaniga maamulka somalilan ayaa ka jawaabay eedeymo hore ay ugu jiideen xubno ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye haddaba afayeenka xisbigaas oo warbaahinta la hadlay maanta shir gaadin ku qabtay magaalada hargeysa ayaa eedeymahaas oo idil ka jawaabay
xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo mas-uuliyiintiisuba waxay qaranka ku leeyihin tacab weyn fiyaanka xisbiga kulmiya booli tacabka qaranka la geliyay uu ka sheekaynayo xilligaa laga tacabka qaranka la geshanayo isagu dalkiina lamuu joogin wuxuu ahaa xogayaha gaarka ah ee marwadii xasan sheekh maxamuud madaxweynihii soomaaliya oo markaa ka shaqaynaysay mashruucii agoomaha jubbooyinka mashruucaasoo musuq badan markii dambe ka yimid xilligaa tacabka raggu qaranka gelinayeen in somalilan dhismaheeda iyo waxa weye doorashooyinkeeda iyo dimuqraadiyadeeda ka shaqaynayay isagu wuxuu xogayn u ahaa oo uu la shaqaynayay xaaskii xasan sheekh maxamuud buuri markii uu halkan yimi wuxuu ahaa magangelyadoon isagoo dhuumanaya buu soo galay boorame xilligaa waxaa ahayd xilligii uu ahaa eedaysanaha ee dembiyada caalamiga ah loo daba socday iyadoo xilligaas markuu boorame yimid xisbiga ucid guddoomiyaha faysal cali waraabe abaal buu ugu hayn lahaayee xilligaa magangelyuu siiyey isagoo aan kaalada gaari karin oo eedaysan iska daa inuu meel u baxee aan wajaa la gaari karin oo waxa weye eed caalamiya oo fal argagixiso la daba sido oo idaacadaha laga sheegay oo telefishinadu baahiyeen oo madaxiisa lacag la duldhigay ayuu waxa weeye markaana siyaasadda soo galay isagoo mudangeliya doona waktigaana oo waktigii inagu aynu la diriraynay aynu halganka ugu jirnay dimuqraadiyadeenna ee aynu sidaynu argagixisada isaga celin lahayn aynu inagu waxa weye u midoobaynay xisbinimadu waa mabda ma aha meeraysi ma aha inaad maalinba xisbi gasho iyo ma aha inaad marba sida cajiladda waxna lagu duubo waxna laga dhagaysto in waxa weye lagaaga soo duubo hadalla naxliya oo ummaddan kala geenaya oo aan macno lahayn waxaanaanu aaminsannahay in buuni abyuus weyne ku dhacaayo oo xisbiga kulmiya marba hadallada qadafka uu soo dhiibaya ee aan isaga aan waxa weye somalilan aan macnaha u lahayn ay waxa weye dhib ku tahay oy tahay in isna uu fahmo in siyaasadda loogu jiro ujeedo iyo himilo iyo in qofku uu doonayo inuu meel gaadho laakiin siyaasadda inaan loogu jirin inaad marba u guurto xisbi oo kaad ka guurtay iyo kii kale aanay kuu kala soconayne kaa aatigtana aad maalinba wixii aad doonto ku hadlayso anagu xisbi ahaan waxaanu aaminsannahay qarankani doorashada dastuuriga ee hortiisa taallaa inay tahay doorashada madaxtooyada oo aan habeenna dhaafayn maalinna dhaafayn waajibkeeda iyo kalsoonideeda iyo doorashadeedana aanu diyaaruna waxaanaan u soo jeedinayaa qolada qorto faallada warka tvga qaranka ka baxa ee waraaqaha buuni u soo qora inay ku daayaan faalladoodii warka tvgii ay ka sheegi jireen ay ka caytirayeen ay ka daayaan inay isagana buunina loo soo dhiibo waraaqay faallada warka waxaa shalay aad iyo aad xisbiga wadani haddaanu nahay annagu uma jawaabno muxaafidka shile muxaafidka ahee maqaaxyaha fadhiya saaxiibkii isna maxamuud warsame waxaan xasuusin lahaa doorashadii lix bilood ka hor sharcii uu la loolamayay ee joogay xisbiga wadani ee riday weliba ee uu ku keenay codka uu ku dhacay xisbigiisii kulmiye uu ka midka ahaa isagoo u abaalgudaya musharaxa ah waa kii ka dhigay wasiir ku-xigeenka warfaafinta maxamuudoo xisbigiisii jooga oo ka tirsan oo guuldaraystay oo ahayd in la soo dhoweeyo oo xisbigaa ka mid ahaa ayaa laga doorbiday nin xisbiga wadani ka sharaxnaa oo laga dhigay wasiir ku-xigeen isagana waxaanu leenahay madaxtooye aan lagaa rabin maxamuudow indhaha lalama sii raaco madaxtooye aan lagaa rabin indhaha lalama sii raaco saaxib bacadka imaanse aduguna haddii aanay jirin kartidii aad ku soo bambixi layd aad ku iman layd bannaanka waxaan aaminsanaynaa xisbiga kulmiya laba buuni inaanu qaadi karayn adigu buunigii horaad hayde la adeegsaday laakiin buuniga labaad ayaa waajibkan iyo shaqadan qaban karaa iyo mikrofoonka cayda madaxda iyo xagxagashada wasiirka biyaha oo isaga laftigiisu xalay si cantarabaqasho uga warramayay xafladu tegey isagana burca waxay tidhi nacaskiina hargeysu joogaa fariidkiina burco joogaa halkaasaana ku kala baxayaa fagaara la ysugu imanayaa doorasha la ysugu imanayaa halkaasaynu isugu imanaynaayanu ku tartamaynaa xisbigeena wuxuu diyaar u yahay dadkii hore ugu codeeyey iyo kii maanta u codeeyeyba inay fagaaraha joogaan oo ay u codaynayaan oo fartiisa lagu bedelayo madaxweynaha guuldaraystay ee maanta qarankeenna hogaaminaya ee marba dhufays gelaya een diyaar u ahayn doorasho ee dalkan doonaya inuu madax iyo mijo bar iyo galbeedba iska hor keeno laakiin waxaanu xasuusinaynaa in qarankan iyo dadkan ay ummaddani ka kortay in la yska hor keeno oo beela loo qaybiyo
gudahaan caawa barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka saacadaad ee hadalsan ee magaalada muqdisho aqaabtan dhegeysaa waana intaa barnaamijkan kiisi intaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo